waxaan u malaynayaa waa markii afaraad oo dab noocan oo kale ah uu ka kaco kaymaha kala duwan ee wajeer south lama garanayo waxa sababay ah, dabkan isaga laakiin waxaa uu baabi'iyey dhul daaq ah oo aad u ballaaran Ah, waxaa la odhan karayaa ilaa konton ilaa boqol kilomitir oo isku wareega buu mataqaanaa gaarsiisan yahay Ah, dabkan waa wax laga naxo marka loo eego dadka reer guraaga ah deegaankan ku dhaqan iyo sida uu aga ba'ay ah, calafkii u soo baxay oo roobka ka dhashay Ah, aad baanan aga xunnahay in dadka Eh, laga yaabo inay xabagta iyo mataqaanaa guranayeen ee halkan cuntada ku karsaday ee isaga tegey dabkii isagoo nool eh, ka bacdina u qabsaday cawskii qalalnaa eh, taasna keentay in dabka uu dhasho waa markii afraad eh, baan filayaa ama saddexaad ee dab noocan oo kale ah uu qabsado waxaan sugaynay eh, dhowrkii saacadood oo ugu dambeeyey in dowladda deegaanka wajeer ay gurmad nala soo gaarto ilaa haddana waxba kama hayno dadku waa dhammaasho eh, aad bay u daalan yihiin oon badan baa jiro dhibaato badan oo mataqaanaa ee daalka uu ka kow yahay baa jirto Eh, dhabtii iyaguna eh, inta badan dhibaatada ay ku dhacdaa marka uu dabkanoo kale uu dhaco eh, waxaan ku baaqi lahayn dowladda deegaanka inay booyado kala duwan maadaama hadda qorraxduna kulushahay cawskiina uu caddaaday oo uu qalalay ay wax walba oo taabto oo dab ah kicin karaan dab baaxaddiisa aad arkaysaan idinkaba intuu la egyahay Eh, in booyadaha la dhigo mataqaanaa meelo istaraatiiji ah oo deegaanka ka mid ah si mar alla markuu dabkan oo kale uu dhaco isla markiiba gurmad ahaan loogu imaado oo mataqaanaa la damiyo ilaa haddii laga qaado gacanta ama xataa saacadoo u socdo aad bay u adkaanaysaa in dabkaasi la gaaro ama la damiyo